wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah taliyaha hogaanka baarista dembiyada c i d da ahna afhayeenka booliska soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi xasan bariise oo ku sugan magaalada muqdisho taliyahan waxaan wax ka weydiin doonaa howlgallo ay dhowaan ka fuliyeen magaalada muqdisho iyo guud ahaanba qaabka dadka ay soo qabtaan ay baaritaanada u mariyaan ama loogu gudbiyo xabsiyada taliya marka ugu horreysa kusoo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka wa waa dhowaha falastiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyey dhowaantan waxaad wadeen howlgallo aad dad kusoo qabqabateen muxuu ahaa howlgalkaasi ilaa imise qof ayaadse kusoo qabateen
falastiin muddooyinkan waa sax anagu sideena dhanba waxa ka socda hadda shaqadeena waxa waaye habeen iyo maalin in loo soo jeedo in amniga kala dambeynta magaalada muqdisho la sugo hadda aan ku sugannahay iyadoysan u kala harin ciidamada qalabka sida haddaan idhaahdo xataa gaar ahaan ciidamada amniga qaranka oo ka kooban naba sugidda iyo ciidanka booliiska waxaan wadnaa inaan ka sifayno magaalada waxyaabihii ka harharay nimankii al-shabaab ahaa oo alqaacida muxuu ahay xoog siirtay dhibaatada ay ummadan dalkan iyo dadkan ku haayeen
marka dadka aad soo qabanaysaan ilaa iyo ma tiraa kusoo qabataan ma dabagal aad ku hayseen aad kusoo qabataan maxaa dadkan weliba dhalinyarada u badan ee aad soo qabanaysaan aada ku sababaysaan
ma ahan kaliya muxuu ahay aqoon waxa waaye dadkan dhalinyarada annaga waxaa nala shaqeeyo muxuu ahay dhinacyo badanaan ku shaqaynaa dadna waa dad la yaqaano oo dad yaqaana ay muxuu ahay noo geeyeen ama muxuu ahay goobtay ku sugnaayeen noogu geeyeen dadna waxaa waaye dad howlgal markaas lahaaye lagu soo qabtay ee kadib la kala saaray loo kala saaray qof aan muxuu ahay dhibaato wadin laakiin xilligan macnaha je uu socday xilli laga shaki karo ay aheeday kaasoo kale isla waktigiiba waa loo celiyaa xorriyadiisa marka muxuu ahay la baaro wixii aan ku raad joognay ama liisaska aan haynay ee aan baadi goobeynay wixii ku sifoodana baaritaana la geliyaa haddii a qiyaas naga siiso labadii toddobaadee ugu dambeysay ilaa iyo imisaa lasoo xirxiray dad la tuhmay ah wallaahi ma yara aad bay u badan yihiin haddee qaarna waxay aadayeen muxuu ahay saan kuu sheegay in degdeg muxuu ahay baaris dheer lageli la geliyo oo muxuu ahay looga soo qaado maxkamadda ee awoodda u leh xalaaleyn xarig waayo annagu sideena dhaba ciidamada amnigu ma hayn karaan afar iyo labaatan saac ka badan annaga afar iyo labaatan saaca sharcigu noo ogol yahay kadibna markaan aragno in meeshaan eed la horgeyn karo xafiiska xeerlaaliinta ama qaranka ama ciidamada hadday noo muuqato iyagaan u geynaa kadibna waxaan dalbanaa waxa la yidhaahdo muddo kordhin inta baaris aan ku dhamaystiri karna ayaan ka codsanaa ama xeerdaadihu waa kugu raacayaa ama waa kugu diidayaa marka sidaasaa sharci aan muxuu ahay la dhaafi karin oo wataxanaa ayaa loo maarsiiyaa dadka markaad ka hadlay sidoo kale dhalinyarada lasoo qabto qaarkood waxaa laga yaabaa inay da-dooda u dhexayso shan iyo toban jir lix iyo toban jir ilaa da-da sideed iyo toban jirka kuwaas maxaad ku samaysaan
horta waxaad og tahay sidaan nay dadkii muxuu ahay nimankan jibya jahdiidka ee al-shabaab alqaacida kukirsada waxay qorteen dhalinyaro aada iyo aada u da-yar oo shareecda caalamka u yaalla ay ka mamnuucayaan in lagu shaqeeyo waxay ka bilaabataa ilaa saddex iyo toban jir xataa waan aragnay ee dugsi qur-aanyo laga soo kaxeeyey ee ayagu ay u tababareen inuu ama bamba tuuro ama bastoora dad ku dhifto dadka saasa marka aan qabano ee waraysi aan la yeelano waxyaabihii macluumaada muhiima la helana sharcigu wuxuu qabaa in muxuu ahay maxkamad gaar la saaro isla markaasna inta uu ka qaan gaarayo lagu haayo xamaano gaar ah taasi waxa waaye sharci guud oo waxaan raacnaa sharciyada adduunka ka jira ee anagu kama duunin qofku marka uu qaangaar noqdo oo xilliga qaangaarka uu gaarana sida sharcigu qabaa lagu qaadaa marka taas waxa waaye maxkamadda iyo garsoorka iyo ciidamada amnigu intuba iyagoo dhowraya shuruucda xaranka u yaal ayaa saas lagu lagu maxkamadeeyaa annaga sida ayaga wax walba nooma furna ayaga dana ma fiirshaan ma fiirshaan qofkay arkaan ba markhaatiyaadkain qoorta ka guu jiraan marka annagu dawladaa nahay kala dambeynaa noo taal shuruucaa noo taalla shuruucda dalka u taalla waxa ay qorayso oy qeexayso ayaan muxuu ahay ku fulina iyagoona muxuu ahay iyadana ku dhaqana oo sidaad og tahayba dawladeenu annaga waa dad islaana boqolkiiba boqol muslimaa nahay shareecada islaamka iyo shuruucda dalku yaal ayaana lagu qaadaa waa mahadsan tahay uu ka muteesona halkaa ka qaataa taliya waxaa jira in mararka qaar ayna soo gaaraan cabashooyin ka imaanaya dad qaarkood u badan dad loo qaateen ah oo ka cabanaya in dhallinyaro aad howlgallo kala duwan kusoo qabateen xabsiyada laga iibsanayo oo ay tahay inay dadku lacaga keenaan mana aha markii ugu horreysay ilaa labadii kun iyo toddobada ee arrintani soo socotay dhallinyaradan xabsiyada laga soo iibsanayo adinku dabcan waa la socotaan waa idin soo gaarayaan si annagaba noo soo gaarayaan maxaa ka qabateen
hadda wixii qudb war muxuu ahay waxaa la yidhaahda khudbasireedku waa qarsoodi wuxuu u dhexeeyaa labada qof waxa ka sokeeyaa una muxuu ahay waa buraa ha la yidhaahdaa warkii khudbasireed ahoo banaanka la keeni karin waa wax kale annaga muxuu ahay shareecadeena islaamku waxay nacaladay ciddii laaluush qaadata iyo ciddii bixisa labadaba dad islaamna inaan sheegano dadkuna ay yidhaahdeen laaluushaan bixiyey taasi horta muxuu ahay in la sheegaba ku banaanayn waxaan kuu sheegaa meeshaan dadka waa qofkii mar haddii booliisku ou afar iyo labaatankii saac baaritaanka bogto kadib uu u gudbiyo maxkamadda cidda haddii lagu waayo adigu aada eedeyso booliisku uu eedeeyo ee garsoorka uu waayo markhaati ku filan oo wax ka dhinaadaan xaq wuxuu leeyahay in xorriyadda loo celiyo cid lagu xukumay oo dembi galay oo muxuu ahay eedda ay ku caddaarto dembiile noqday oo maxkamad ku xukuntay dembiile inay tahay caddaartay oo sanad lagu xukumana haddii u yahana xabsiga dhexaa la geeyaa xabsiga dhexe lagama sii deyn karo ilaa amar dambe haddii aanay imaan cafis guud oo muxuu ahay ra-iiska dalku uu fidiyo hadduusan imaan xabsigiisuu dhammaysanayaa qofku waxaan muxuu ahay u heestaa inay tahay waxyaabaha muxuu ahay lagu dhaamayo dalkan muddada badan ay muxuu ahay sharci la-aantu soo ragaadisay in sharci ka hirgalo waxyaaba looga soo horjeedo waayo marka anigu ma qabo hadda waxaan ahay hay-adda baarista booliiska ugu sarreysay hogaanka baarista dambiyadaan taliya ka ahay muxuu ahay cid kasta ayay u furan tahay kasta ee u baahan inay baaritaanka ka bogato waa imaan kartaa sidaasoo kalea muxuu ahay xabsiga wixii lagu haayo sidaasoo kale rekoor u leeyihiin wixii la gudbiyey oo muxuu ahay garsuga ah wixii la xukumay intuba waa rekoor garaysan yihiin marka wixii hadda iska ah muxuu ahay dacaayad waa wax kale laakiin waxaan aaminsanahay inay shaqadu ku socoto sidii loogu talagalay waa mahadsantaa taliya marar badan waxaa jira qarxyo ismiidaaminno ah iyo kuwo kale oo maaragtay dad ay bambooyin ay tuuraan waxaasoo dhan waxaana la sheegaa in baaritaana lagu samaynayo mid ka mid a dhacdooyinkai ugu khasaaraha badnaa ee ka dhacay mid midku rabhaada laga soo bilaabo kii hargaha iyo saamaha oo maaragtay sanad guuradeeda dhowaan ay ahayd markaa fiirso waxaasoo dhan marka la isku geeyo ma jirtaa warbixin rasmiya oo aad inta ku dabagasheen aad soo gebagabayseen oo aada haysaan palestine horta sidaan isla ognahay oo aan hadda caalamka ka dhacayson layska indhatiri karin waxa waaye qof bini aadana oo ilaahay iimaankii ka qaaday oo naftiisii ku talagalay inuu halaajiyo oo aan garan karin ciqaabta ma hadda adduunyada isku gaarsiinayo iyo xisaabta alle ee ka horeyso inuu naftiisi maalaayacni u jaray qof aan dareemi karin oo iimaanka allah ka qaaday daroogo iyo balaayo baas inta madaxa looga soo shubay asigu naftiisa naftiisura ah muxuu u sameeyey laysma dhihi karo waayo arrintan marka qaraxu dhacayo qofku muxuu ahay waxa waaye waa qof kusoo talagaloo naftiisa jarayo marka meel kastoy tahay iyo goob kastoy tahay si toosuu isugu qarxinaya kaas horta waa taas caalamka oo dhanna muxuu ahay arrintaasu ka socotaa ee meel hadda gaar ahaan soomaaliya u khaaso ma ma jirto ta labaad qolooyinka bambooyinka tuura ee qolooyinka bastooladaha tuura intuba waa sidaas oo kale laakiin waxaan kuu sheegaa oo muxuu ahay ayaan dhaweydnay hadde aan mediaha ka sheegnay inaan muddo dhan daba joognay qolooyin badan oo muxuu ahay lagu tuumaayey inay dad laayeen waa soo qabanay ayagiyaa qirtay oo idaacadahoo dhan aan usoo bandhignay shaki la-aan bay ahayd maalin cad ayaa banaanka lasoo dhigay marka waa jiraan waa sidiisa dhana dembi waa ka hortag iyo ka dabatag haddii laga hortegi waayo ka hortagi waa wadnaa oo waatan habeen iyo maalin hadda ciidamadii gaaf wareegayaanay batuuliyada haayaanay soconayaanay magaalada jackpointyada inta isgoysahoo dhan aan ciidan u dhignay waa ka hortag ka dabataguna waxa waaye falka dembigu markau dhaco in la baadi goobo wakti dheer kugu qaatae wakti gaaban kugu qaadataa iyagana wax badan aan ka daba tagnay waad maqlaysa maalin dhaweeday ilaa tobaneeyaan dilay ilaa sagaalaan dilay dhalinyarada qaranaysay oo telefishinada iyo muxuu ahay raadiyaasha laga soo marka maxaa laga sameynaya kuwaasoo kaleeto oo sheeganaya inay dad dileen oo qiranaya markaad soo qabataan xukunkooda muxuu noqonaya laga sameeya waxaa la horgeynaa cadaaladda annagu tallaab kama qaadi karno markhaatigii iyo waxyaabii lahaayay iyo qiraalkooda lagu horgeynayaa maxkamadaana go-aan ka gaaraysa hadday toogasho ku xukunto waa la tooganayaa hadday sanada ku xukunto waa lagu fulinayaa kol walba garsoorku go-aanku ka gaaro oo kama dambaysta maxkamada ku xukunta ayaa lagu qaadayaa marka sinaba ma suuragelayso qof saasa oo abituaala oo u bartay inuu dad laayo in dadka lagu sii dhex daayo ama siyaabahaad sheegaysa uu ku fakado waa habeenka xaloo tegay waanakujirnaa hawshaas haddana shala siday aheed iyo maanta siday taha falastiin iyo adiguba waa dareemi kartaa kolba dad magaalada aad baad ula socotiin waxaa jirta in ilaa shantii sano ugu dambeysay dilal joogto ah loo geysanayo wariyaasha oo labar tilmaameydsanaya ilaa markii ugu dambeysay qaraxya lala beegto goobaha ay maaragtay ay fadhiistaan ama lagu ogaya wariyaashu inay joogaan weli arrintaas ma daba gasheen oo wax warbixina ma kasoo hesheen waxyaabo badanaan hadda kuuraa joognaa haddaba muxuu ahay ninkii wariyaasha ugu dambeeyay abshigo iyo waa kii la helay dadkii muxuu ahay dilay waxyaabaha noocaasa radagan hadda aan soo aruuranay oo ugu badnaa dadka ee haraadiga al-shabaab oo bastooladaha dadka ku dili jira waayo waxaana rajaynayaa hadda lafteeda dabagallada aan ku jirno iyo howlgallada aan ku jirno inaan wax badan oo oo muxuu ahay wax u tari doono bulshada aan keeni doono laakiin waxaan kuu sheegaa meesha waxa la dilaayo ma ahan muxuu ahay wariyaasha kaliya aqoon-yahano badanaa la dilay mas-uuliyiin badanaa la dilay caaqilaan la dilay odayaalaa la dilay culamaa udiinaa la dilay waxa dilaayana waxay ahaayeen dibyadahadiidka al-shabaab daday soo direen hadda muxuu ahay nin inta siduu maala ku yimid qof wadkeed galay oo ilaahay xaggiis ay uga qoreen inuu ku sabaabaysto asaga uu inta dilay cararay waa dareemi kartaa xilliga macnaha jiro hadda lagu jiro waxyaabaha aan soo qabanaynaahu runtii waxa waaye raganimo dheeriya barke waxa waaye xilliyadii macnaha jiri jiray waxa shalay jiray maanta waa soo yaraanayaan maalin walba maalinta ka dambaysa shaqadaan wadno ayaa soo gaabinaysa wax yarna waxaan rabaa inaan hadda ka faa'iidaysto in bulshada soomaaliyeed ay waajib muqadisa ku tahay inay la shaqeeyaan ciidamada amniga soona sheegaan barkee cunuga kasta ee bastoolad la tababaray ee bastoolo loo dhiibay guriguu ka soo toosaa derisay leeyihiin walaalay leeyihiin warse kaley leeyihiin in intaasu inta la xisaabtamo laga qabto ummadda qof kastay waajib ku tahay diiniyan xataa waajibay ku tahay qofka dhibaatada geysanaya in laga marka yaan la gashanin abeesooyinka farkahe banaanka ha lasoo dhigo ciidamada amnigana ha lagu wargeliyo si wadankeenu noogu noqdo nabad marka tii wariyaasha markaan u noqono sababta wariyaasha loo bartilmaameedsado marka la fiiriyo dadka kale xirfadleyda ah sida ama dhakhaatiir ha noqdaan ama fanaaniin ha noqdaan ama dad kale waxaa moodaa in wariyaashu ay kasoo horeeyaan hadda maxay tahay sababta wariyaasha loo bartilmaameedsado haddaa baarteen wariyaasha hadda waxa waaye ayagi waa dad muxuu ahay la yaqaano oo afar iyo labaatan saac muxuu ahay ama idaacada maqal iyo muuqaal lagu arkayo ama maqal lagu maqlaayo ama muuqaal lagu arka maqla arkaayo waxa wax diidan oo dilaayana hadda waa qoladaas aan horeba ugu balaon qof bini aadan oo nafleey oo daynayaan haba yaraatee aysan jirin waxoodna ay yihiin muxuu ahay dad dhuumaalanaya oo muxuu ahay dagaal dil fulanima u geysanaya dadka marka dadkii waxay ku dhex jiraan dadkii weriyaashii waxay ku dhex jiraan dadkii annagu dadkiiaan ku dhex jirnaa dadkiina waa ka wada nimiday haddii gacmo wada jir wax ku gooyaana la yidhi la isugu tago oo wax laga qabtana waxaan aaminsanahay haddaba maalmahan waxyaabaha aan qabanayno waxaan ka helna wada shaqaynta muxuu ahay ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed wariyaashuna waxay kamid yihiin aqoonta lagala dirirayo ummadda soomaaliyeed ayay kamid yihiin waxyaabaha lagu ugaarsanayna waasaase muxuu ahay calaamad gooniyoy u leeyihiin dad qofna ma jirto aada umahadsantaa taliya intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa taliyaha hogaanka baarista dembiyada c i d da ahna afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi xasan bariise tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo